taliska ciidamada booliska gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa lagu soo bandhigay hub tiradooda ay gaarayaan shan qori oo ahaayeen ak kadib markii ciidamo ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya iyo koox kale oo ahaayeen ururka al-shabaab dagaal uu ku dhex maray inta u dhexayso deegaanada saydheerow iyo labaatan jirow oo ka tirsan gobolka baaya kadibna halkaasi ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ay kusoo dileen saddex qof oo al-shabaab ka tirsanaa iyo hubkii ay wateen oo ay gacanta ay kusoo dhigeen wasiirka hubka dhigista dhaqancelinta iyo tababarada maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed eelay ayaa waxa uu idaacadda risaale u faahfaahiyey hubkan iyo saddexda qof oo al-shabaabka ka tirsanaa oo lagu soo bandhigay taliska ciidamada booliska gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed qorshuun walihaaye qorshe ka saabsanay oo maalmoon oo la daba teeginay lankun walihaaye lanka dhabaatayay umadun oo deegaanadun aan dhahay saydheelow iyo labaatan jir oo dhatiyo dadka ka dhabaay ciidamada booliiska gaarka ee waliha fuliyeena howlgal qorshaysanaay cadowga meel usa ka suganaayay xarunhaay oo dadka ismasaakinta ee oradadas degaw baadla kugu qaaday iyo cadowga ka suganaayeen ciidamada gaarka ee mahoolas ambaheen ilaahayna ha ka guulaysi hubkayoo ha furudeen oo inta tiradiis la egoo inta yaaloona aragahaytan cadowga hubka laha ka furudin ma roorle
dhanka kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan qorshiyo kale oo lagu damacsan yahay in wadooyinka xiraada ay saareen ururka al-shabaab sidii lagu furi lahaa iyo sidii lagu wacyigelin lahaa shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hoole dareerta wali isgarab socdee sade qaybood qayb oo cadowga meelo dhuumaalaysaga kuweelow dadka ka baadaw laha ka qaarijiyaw i qayb jididka laka furaw i qayb shacabka laka wacyigeliya waa isdhina socdaan sadeeda qayboodba insha allahu reegi wadoolelanaa eeda angmahadsanyiin dad hadda walay xaqiijiyaan dad badan in meelo ka dhamadeen ooyo ka jiraan niman oo sheegada jaray inay qawaariijta in adeegayeen oo oo ama malaag sheegadaaya inayoo ka jireen laakiin tirada rasmiga eh ha sheega doogna laakiin walaa hortin yaala hubbadamu ilaa i shan qori hortaanayaal oo lahafurdgori lahafurdidajiyayna dee xaarishay waaba kuwara gabtaan wale kala zaa'ideenna ha sheega doon wal badana wale lakuyaabee rooreen oo suurtagal wayt in lahaqobada ama laalkhaarijiya inay suurtagal wayt dhihi korta laakiin tirada hadduun hubna waa gorido hortaana taala inta kalena gadaalaha ku sheega doon insha allah siidi cali muuse maxamed radio risaala magaalada baydhabo